warbaahinta dalkaas ayaa sheegtay in afar sargaal si xun loogu dhaawacay qarax lala beegsaday xilli ay la socdeen gaari ilaale ka hayay waa dhulka xuduudka ee kenya ay la wadaagto soomaaliya qaraxaas waxaa la sheegay inay laba askari ka badbaaday iyadoo askartii dhaawacanta la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada mandheera dhinaca kale ilo dhinaca ammaanka kenya ayaa sheegay in ninka asalkiisu yahay soomaali oo waddada lugeynayay uu bangacmeedka la beegsaday gaarigii ay ciidamada booliiska kenya ay la socdeen taliyaha booliiska mandheera kutoswa olaka waxa uu u sheegay in ninkii geystay qaraxaasi uu ka carara goobta islamarkaana uu ka gudbay xuduudka soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay si kastaba haatee weerarkaasi waxa uu dhacay xilli haweeneyda wasiirka daafaca ka ah kenya reshela omama ee socdaal aan la shaacin ee ku tagtay saldhigyada iyo ciidamada kenya ee qaybta ka amison ee ku sugan deegaanada kulbiyo mando iyo hologo oo u dhow xuduudka kenya